iskoorimaadyo xoogan ayaa ka dhacay daanta galbeed iyadoona ciidamadyuuda xog ku galeen deegaana ku yeela daanta waxaa waliyaalkiisa kasii soconaya howlgalka militari ay ciidamada saynad yuhuuddu ka wadaan magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed iyadoona talaadadii maanta uu ku beegnaa labiyo labaatan maalmood oo xidhiir ah waxaanay ciidamadii u dogeysteen subaxii hore ee maanta ilaa gelinkii dambe weeraro kala duwan ay ku dhibaatayeen dadka shacabka wararkii naga soo gaaraya daanta galbeed ayaana waxay ku waramayaan in ciidamada yuhuudda ay dumiyeen guryo aad u fara badan oo ku yaala jiniin weliba iyagoo adeegsanaya gawaadhida agafcagafta loo yaqaano ilawareedo deegaanka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay gawaadhida cagafcagafta dulmarsiiyeen goobo ganacsi oo ku yaala isla magaalada jiniin sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay goodan adag saareen magaalada duubaas ee dhacda daanta galbeed waxayna halkaasi u diideen inay soo galaan kooxaha caafimaadka dhanka kale dagaalyahanada muqaawamada falastiin ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ku weerareen bariga magaalada jiniin iyagoona halkaasi ku qarxiyey gaari gaashaman oo ay wateen qaar ka mida dadka deegaanka ayaana waxay sheegayaan inay maqleen qaraxyo aad u waaweyn oo ka dhacaya bariga iskoorimaadada u dhexeeya muqaawamada falastiin ee ka dagaalanta daanta galbeed iyo ciidamada yuhuudda ayaa kuwa u dhacaya si maalinla ah iyadoona ciidamada yuhuudda mar walba lagu gaarsiinaya khasaaro xoogan dibadbaxya lagu dalbanaya dhammaystirka heshiiska xabad joojinta ee marinka khaza ayaa ka dhacay magaalada talaabiib dibadbaxya laadu fara badan ayaa iskugu soo baxay bartamaha magaalada talaabiib waxaana dabqabadsiiyeen xarunta wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda iyagoona kor ugu dhawaaqaya halkudhegyo ay ugu baaqayeen ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu inuu dhammaystiray heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ee ula galay kooxda muqaawamada falastiin xilli uu jira muran iyo shaki laga qabo mowqifka ku aadan dhammaystirka wadahadalka warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in dibadbaxyaasha ay dabqabadsiiyeen islamarkaana ay xidhan waddooyinka ugu muhiimsanaa magaalada talaabiiba si ay xukuumaddooda culus ugu saaraan heshiiska iyo in laga fogaado dhammaan waxyaabaha carqaladeynayo dibadbaxyaasha ayaana waxay siteen borar ay ku xardhan yihiin maxaabiista dhammaantooda soo celiya dagaalkana joojiya waxaynu ku dhawaaqayeen erey ay ka mid yihiin israa'iil ayaa jebisay heshiiska netanyahu ayaa jebiyey heshiiska arrintan ayaa timid kadib markii abuu cubeyda afayanka guutada alqasaam garabka militariga kooxda muqaawamada falastiin uu ku dhawaaqay in dib loo dhigay maxaabiista qaybta lixaad ee la qorsheynayeen la soo daaya sabtida soo socta ciidamada ruushka ayaa la wareegay gacan ku inta magaalo cusub oo ku taala gobolka donesteg wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamadooda ay la wareegeen magaalada isnofoya ee ku taala gobolka donesteg ee bariga yukrein war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay guul weyn ka soo hooyiyeen gobolka donesteg iyagoona la wareegay magaalo muhiim ah warka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamadooda ay waliyaalkooda kasii wadaan beegsigooda ku aadan ciidamada yukreiniyiinta ee ku sugan meelo badan oo ka mid ah gobolka donesteg ciidamada yukreiniyiintu waxay waayeen in ka badan shan boqol iyo shan askari tiro madaafiic ah taangiyaal iyo baabuur dagaal ayaa la sii dhaaciyey warka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka sidoo kale waxay sheegeen ciidamada ruushka in habeenkii xalay ay weerareen salligiyo iyo xarumo badan oo ay leeyihiin ciidamada yukrain xarumaha ay weerareenna waxaa ka mid ah xarunta gaaska iyo tamarta ee taageeraya shaqada dhismaha warshadda militariga ee yukrain dagaalka u dhexeeya dowladaha ruushka ee yukrain ayaa marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya taraam ayaana wuxuu sheegay inuu soo gabagabeynayo dagaalka islamarkaana uu buutin keenaya miiska wadahadalka ugu dambeyntii netanyahu ayaa gudbiyey marxaladda labaad ee heshiiska xabad joojinta qodob aysan aqbali karin muqaawamada falastiin si uu carqaladayo heshiiska wargeeska iyo diicooda xaranood ee ka soo baxa dhulka maamulka yuhuudda ee xooga ku haystaan ayaa daabacay in ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu uu doonayo in wejiga labaad heshiiska xabad joojinta marinka khaza uu dowladaha dhexdhexaadiyaasha u diro qodob ay adagtahay inay waafaqaan kooxaha muqaawamada falastiin wargeeska ayaa sheegay in qodobada aadka u adag ee uu doonayo in marinka khaza laga saaro hoggaanka kooxda muqaawamada falastiin lana baabiyo cududooda ciidan hubka dhegis dhammaystirana lagu sameeyo kooxaha muqaawamada falastiin islamarkaana la soo daaya dhammaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan netanyahu ayaana sheegay in haddii dhammaan shuruudaha sidooda loo fuliyo uu soo gabagabeynayo dagaalka balse haddii aysan ogolaan muqaawamadu ballaarini doono marxaladda koobaad ee heshiiska taasoo hadda lagu jiro si kastaba netanyahu ayaa wuxuu ku dadaalayaa sidii uu jebin lahaa heshiiska xabad joojinta ay wada gaareen kooxda muqaawamada iyo maamulkiisa wararka caalamka dhegaystayaal caawo anaga intaa